xisbiga barwaaqo ee hoggaanka waaya dalka etoobiya ayaa sabtidii sheegtay inay si weyn ugu guulaysteen doorashadii bishii hore ka dhacday dalkaasi taasoo ra-iisul wasaare abiy axmed u xaqiijisay muddaxileeda labaad oo shan sanno ah guddida qaran ee doorashada etoobiya ayaa sheegay in xisbi xaakumku helay afar boqol iyo toban ka mid a afar boqol iyo lix iyo soddonkii kursi baarlamaan ee lagu loolamayay qayba ka mid ah kuraasta ayaana madhnaan doona kadib markii shan meelood oo meel ahaan aanay codaynin taasoo la xidhiidha xasilooni darada amaba sababo dhanka saadka waxaana xukuumadda cusub ee etoobiya la filayaa in lasoo dhisi doono bisha oktoobar codbixinta ayaa tijaabo weyn u ahayd abiy axmed oo awoodda yimi sanadkii laba kun iyo siddeed iyo toban markii ra-iisul wasaarihii dalku uu iscasilay xilli ay isu soo baxyo socdeen waxaana abiy axmed uu sameeyey isbeddello siyaasadeed oo qayb ka qaatay biladii nabadda ee u helay sanadkii xigay hase yeeshee kuwa dhaliila ayaa sheegaya in dib looga siqayo isbedeladii siyaasadda iyo warbaahinta abiy ayaa sidoo kale cambaarayn caalamiya kala kulmay sida uu u waajahay khilaafka gobolka tigray oo keenay kumanaan qof inay dhintaan